Dhir beeristu waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee lagu ilaalin karo deegaanka loogana hortagi karo nabaad guurka, abaaraha iyo kulaylka sii kordhaya ee cimilada. Waa tallaabo nolosha lagu xoojinayo deegaankana lagu qurxinayo. Culimada magaalada Kismaayo ayaa bulshada deegaanka ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhir beerista iyo quruxda magaalada Kismaayo.
Dhir badan baa dee wadooyinka inta la samaynayo iyadoo naftarkeeda laga jaray oo dib loo soo celiyo. Arrinka noocaasa marka waa inaan isku tashi u samaynaa. Hadda inteenan ka soo qayb gashay xafladan iyo inta ka maqan iyo intuu warkeenu gaari doono oo dhan ay ku talagalaan sidii waddanka loo qurxin lahaa oo nin walba horta bal ugu yaraan gurigiisa hortiisa uu dhir ugu tallaali lahaa. Dhirtaana sidii loo ilaalin lahaa looga wada shaqayn lahaa.
Waa barnaamijkan aan iskugu nimid waana lagu yeeray waa barnaamij aad u wanaagsan una fiican deegaankeenna iyo magaaladeenna. Waxaad dareemi kartaan waqtigii kululaa aan ku jirnay meelaha keliya dal iskugu imaanay waxay ahaayeen meelaha geedaha leh waana minadiin oo qofka geedkaas waa sadaqatul jaariyu ka mid yahay maaragtay qofka geed tallaala intii la harsanayo xuseen baa danoo sheegayay waa dareemi kartaan ajirka uu leeyahay